galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan wararka ka imaanaya deegaanka xarshow oo u dhexeeya maydh iyo laasqoray oo ka tirsan gobolka sanaag ayaa sheegaya in halkaasi lagu arkay haan weyn oo dahaaran oo ku soo caaridaya xeebta qamar taleex oo ka mid a xubnaha golaha deegaanka ee ceerigaabo ee deegaankaas laga soo doorto ayaa sheegtay in haantan loo malaynayo inay ka mid tahay sunta lagu aaso badaha soomaalida iyadoo sheegtay in ay cabsi badani ku abuurtay guud ahaan dadka ku nool dhulka xeebaha ah ismaaciil xuseen farjaro oo stuudiyaha la fadhiya ayaa goor dhoweyd khadka taleefonka kula xiriiray qamar taleex oo ku sugan ceerigaabo
ismaaciilo way jirtaa waxweeye deegaanka la yidhaahdo laaso surud goobta lagu arkay waxyaabahanina waxaweeye meesha la yidhaahdo xarshow oo ah gobolka sanaag magaalada madaxa magaalo madaxda ceergaabo ayay waxay u jirtaa ilaa boqol kilomitr baynu odhan karaa maydhna waxay ka waa maydh iyo iyo meesha la yidhaahdo laasqore dhexdeeda waan gartay marka waxaan lagu arkay deegaanku muxuu yahay ismaaciilo waxa weeye wax sida horta saaruuqa u samaysan walaxu uu qoraalna wuu ku yaalaa laakiin suuraddii lasoo sawiray qoraalku ma aha kaleer ama ma aha qoraal aada u muuqda waana laga hadlay oo aniga oo dee xildhibaan golaha degaanka oo laga soo doortay ereyada ah cali buureed oo ah wasiirka kalluumaysiga shukri bandare laftigeedu waxaan la joogay markaa anigoo hargeysaan joogo iyadoo la hadlaysaa qolyaha ada ah laakiin weli cid wax ka qabatay ma jirto marka shukri bandarena wasiirka deegaanka marka macluumaadka aad eegteen iyo qaabkay u samaysan tahay maxaa ilaa hadda xog ka hesheen horta meeshii dad baa ilaaliya markii hore dad shiciboo meesha deegaanku ah baa ilaalinayay hadda waxaa ku weheliya ciidanka badda oo iyakuna ilaalinayo gaadh baa laga hayaa si aanay u gargaraacin dadka reer miyiga ah oo godin iyo waxula dhicin oo dee waxaana laga yaabay inay furtaan annaku cilmi uma lihin oo de dabcan garan maayaan dadkoo cilmi uma lahaa laakiin baaq baanu ka soo jeedinay dee bal dadka ay kufaysaa inay ka hadlaan oo meesha goobta la yimaado oo loo gurmad dadkaa loo sameeyo walaxaas waxaa dhibaatadaasi dhacday maray roobab duufaano yare wataa ay yimaadeen ayaa ay badda kasoo baxday waxaana loo malaynayaa dee walaxyada badda somalilan ama soomaaliya markaad isku wada dartidba waktiyadan dambe aan dawlad xoogeysani ka jirinin waxyaabo lagu aasay un inay tahay oo ay soo saaray duufaanahaasi waan gartay ilaa hadda wax dhib ah oo dadka deegaanka haatan soo food saaray ama mar hore ay isku arkeen ma jiraan oo ka duwan xaaladooda caafimaad ee markii hore mar way jirtay dee shuban fara badan iyo ayaamaha lagu arkay gilgilka baddu ay dhacayeen ama duufaano ay dhaciyeen shuban badan oo deegaanka lagu arkay wuu jiraa laakiin waxyaaba lagu arkay ma jiraan waa sababtuna waxaan u malaynayaa dee wixii weli way qafacan yihiin oo waa xidhan wuxuu intay leegyihiin qiyaastii bal haddaad dadka ku dhegaysanaya sawirka siisid wax laga yaabaa inay tahay adigu mitir iyo wax la jira sida saaruuqay u samaysantay sida kubadda maaha ismaaciil waxaad sida saaruuqi bay saa ugu dheer tahay werwarka waxa ugu badan ee idinku haya muxuu yahay waxaan aad iminka aadka uga walaacsantihiin waxaanu ka walaacsannahay waxa weeye ismaaciilo waxana hadday furmaan kolba dee ama tayn bay leeyihiin ama bini aadmigu way garaaci karaan oo way furmi karaan wax kasta way dhici kartaa waxaanu u haysanaa waxaasi inay tahay dee sunta dadkii sameeyeyba waxaanay iska soo fogeeyeen oo halkan u keeneen inay dadka dhibaato badan u geysanayso oo deegaanka yaga ilaa halkan magaaladan ka hadlaayo magaalo madaxda ceergaabo ayna soo gaari karto oo ay duufaanada dabayluhu ay soo qaadayaan marka waxaanu codsanaynaa dee warwarkaa in dadka laga dhex qaado dadkao dham warwar bay ku nool yihiin reer miyigii xeebta degi jiray ee xoolahooda hadda ayay ula dhaadhici jiray way xitaa may dhaadhicinin oogaday joogaan iyo gubanada marka waxa kan ina laka soo gaadho warwar badan iyo dhibaato badan bay nagu haysaa baanu u baahan nahay aaday umahadsan tahay taasina waxay ahayd qamar taleex oo ka mid a xubnaha golaha deegaanka ee ceeri gaabo oo goor dhoweyd ismaaciil xuseen farjaro oo stuudiyaha la fadhiya uga warramaysay haan weyn oo dahaaran oo markaasi lagu arkay xeebta